bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga waddanka kenya ayaa waxaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha waddankaasi isagoo kala hadlaya calaaqaadka labada waddan ee dhinaca amniga iyo siyaasadda kulan lagu taageerayey golaha cusub ee wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ee uu soo magacaabay dhowaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo uu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ciidamada dowladda soomaaliya ayaa iska caabiyey maleeshiya ka tirsan kooxda argagixisada ah ee al-shabaab oo xalay ku soo weeraray degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxa ay booqdeen dadka barakacyaasha ah ee ka soo barakacay abaarta ka jirta gobollada dalka soomaaliya ee ku nool duleedka magaalada muqdisho safiirka soomaaliya ee waddanka koonfurta suudaan ayaa waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo sidii wax lagu sidii loo yareen lahaa dhibaatooyinka ay la kulmaan soomaalida waddankaasi ku ganacsata safaaradda dowladda britain ee soomaaliya ayaa waxay sheegtay in la dadejinayo dhaqaalaha dowladda britain ay ugu tala gashay in wax looga qabto abaaraha ka jira gobollada dalka soomaaliya
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fm-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
subax wanaagsan mar kale waa khamiis taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso sanada laba kun toddobiyo toban warkii oo fidsan madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu booqasho rasmi ah ku joogaa magaalada nairobi ee waddanka kenya shalay ayaa isagii wafdi ballaaran uu hogaaminaya ay gaareen waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey madaxda waddanka kenya waxa uu tegay ka qaybgalka shirka urur goboleedka igad waxaana lagu wadaa in kulamo uu la qaato madaxda wadamada geeska afrika uu ku jiro madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta kulamadaasi ayaa diiradda lagu saari doonaa amniga wadamada ku jira urur goboleedka igad iyo sidoo kale iskaashiga dhinaca abaaraha hadda ka jira wadamada geeska afrika safiirka soomaaliya u fadhiya waddanka kenya jamaal xasan oo hadda ku magacaaban oo ka mid a golaha magacaaban ee wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in kulamada madaxweynuhu la qaadan doono madaxda waddanka kenya uu ka mid yahay madaxweynaha kenya iyo madaxda kale ee ku jira urur goboleedka igad diiradda lagu saari doono iskaashiga dhinaca siyaasadda iyo amniga ee wadamada urur goboleedka igad iyo sidoo kale abaarta xilligan ka jirta wadamada geeska afrika oo ay soomaaliya ku jirto iyo sidii wax looga qaban lahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay kulan lagu taageerayay golaha magacaaban ee wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya kulankaas oo lagu qabtay magaalada muqdisho cali cabdiqaadir cali ayaa eegaya
kaniyo lagu taageerayay golaha wasiirada uu dhowaan soo magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaaladan muqdisho ee caasimada soomaaliya kulanka waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre xubno ka tirsan golihiisa wasiirada uu soo magacaabay siyaasiyiin odayaal dhaqmeed waxgarad waxaana intii kulankaasi uu socday si weyn loo taageeray golaha wasiirada cusub iyadoo laga dalbaday baarlamaanka federaalk soomaaliya in codka kalsoonida uu siiyo xukuumadda cusub si waajibaadkeeda ay u gudato imaam maxamed yuusuf oo kulankaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu ammaanay ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya tallaabada uu ku magacaabay golihiisa wasiirada waxa uuna ka codsaday baarlamaanka federaalk soomaaliya in codka kalsoonida ay siiyaan tawxiidkeenna qaatomo ilaahay idinkiis waxaad hamaysiin hoosta alla idinsoo dhigin ilaahana idin barinay ilaahay wax idin dhibadilma tuso ilaahay idinkiisa waxyaalaha dhacdhacay reedin allah ku dhigo ilaahay idinkiisa idinkana dowladda kor allah ka dhigo laakiin tii cadaalad iyo nabadgelyo diinka nagu xukunta allah idina ka dhigo Khilaa- khilaafka allah ka- ka daayo mooshinaa nooga kaa horey jiree mooshinka kuu baaba'asha allah idinka dhigo maalin dhow haddii lagu doorahayo ma lahaynan dhibe haddana midaan dambe ilaahay idinkiisa qalbigiina khayr allah isu marsho waan idin halmaliyey kuwaasa ma ku shaqeeya allah inaga dhigo baarlamaankan baarlamaankan waxaan ugu baaqayaa dowladdan haddii alla yidhaahdo inaysan mooshin u keenin inay ansaxshaan oy aqbalaan waa dhibaataysannahay abaaraan hayso colaan nahaayo dowladdii aan ugula taabanin haddii ilaa yidhahdo saasaan ku dardaarma ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada waxaana la qorsheynaya in dhowaantana la horgeeyo baarlamanka federaalka soomaaliya si ay codka kalsoonida ay ugu qaadaan
kulankaasi lamida oo lagu taageerayey wasiirka magacaaban ee dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan khadiijo maxamed diiriye iyo golaha wasiirada ayaa isagana lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka ka qeyb galay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya iyo sidoo kale odayaal dhaqameed iyo qeybaha bulshada waa kan maxamed cali axmed rooraye oo faahfaahiya xildhibaano dhalinyaro haween iyo odayaal dhaqameed ayaa ka qayb galay kulan lagu taageerayay xildhibaan khadiija maxamed diiriye oo loo magacaabay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka kulanka oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa ka qaybgalayaasha waxa ay ugu hambaliyeeyeen wasiirka xilka cusub ee loo magacaabay iyagoo sidoo kale u mahad celiyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee ka hadlay madasha ayaa sheegay in khadiija maxamed diiriye ay mudan tahay xilkan iyagoo ugu baaqay in ay la timaado waxqabad
anoo ku hadlayo codka dhammaan qaybaha bulshada ruutis dhaqanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka daafaha dunida kala jooga waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo wasiir khadiijo maxamed diiri ma soo dhowayseen ma nala qaadeen ma aqbasheen wasiirada khadiija waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha maadaama uu noocayo ma khadiijo maxamed diiriye inkastoo inkastoo isboortiga loo magacaabay ururka haweenkana kama marno kamana mannaan karto way la qabanaysaa waxay u baahan yihiin waxaysan iy- iyagu ogeyna waa u soo qabanaysaa taageeraan ka rabnaa ururka haweenka ah xildhibaan yuusuf xayle jimcaale xildhibaan maxamuud maxamed seesey iyo xildhibaan qaasi maxamed jaamac ayaa muujiyey dhankooda taageerada ay u hayaan wasiirka iyo xukuumadda cusub
mar labaad iyo mar saddexaad qalinka khayra uu ku qoray wasiiradda isboortiga raalli baan ka naadaana xildhibaanada belarutis intaas waa taageeradii xildhibaannimada haddana waa sii gudbaynaa waxaan u yeerayaa xildhibaan ka mid a xildhibaanada beela xildhibaan qaasim maxamed jaamac kusoo dhawaa qaasim waxaan ku faraxsan oo raalli ka nahay magacaabista khadiijo maxamed diiriye maqsuud baan ka nahay waa aysanahay dowladda ha jirto ha joogto xildhibaanada kale iyo wasiirada kale ee lagu deelaan baan doonayna annagoo matalayno shacbiga soomaaliyeed waxaan raalli ka nahay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre iyo wasiiraddeena xildhibaano khadiijo maxamed diiriye dhammaan waanu ku taageeraynaa waanu ku garab taagannahay inaan kala shaqayno xilkaas habeen iyo maalin wasiirka magacaaban ee dhallinyarada iyo ciyaaraha khadiija maxamed diiriye ayaa ka hadashay dhibaatooyinka ka jira dalka waxaana si looga gudbo ay ballan qaaday in ay la imaanayso waxqabad maanta waxaan is haysanaa shacab iyo dowlad wada jira shacabka iyo dowladdii la kala reebay maanta waa israacin waa inaan ka qabayno habeenkii la doortay ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo aqalka sare xubnaha aqalka sare labada aqal ee golayaasha dalka ay si buuxda codka kalsoonidooda u siiyeen ra-iisul wasaaraha waad aragteen xuduudihii gobolladii dalka oo dhan iyo daafiya la isu furay ma dowlad baa ka shaqeysa ma ka shaqeyn dowlad waa in fursadaas laga faa'iidaystaa aan marka ilaahay u tugno arrimaheena aan tala u saaranno dalka iyo dadka ha loo wada duceeyo wasiirada cusub ee uu magacaabay ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa hortegaya baarlamaanka federaalka si ay u helaan codka kalsoonida
aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga maxamed cali axmed ruuray qabanqaabada banaanbax lagu taageerayo golaha magacaaban ee wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu ka socdaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa banaanbaxaasi wada maamulka gobolka banaadir waxaada taleefonka ku jira wariyahayaga nuur siciid taaliil nuur subax wanaagsan waxaad bal iga warantaa ee qabanqaabada banaanbaxan ee saakay ee ka socda magaalada muqdisho ee lagu taageerayo golaha magacaaban ee wasiirada
waa macsan tahay weriye cabdishakuur adiga iyo dhegeystayaasha raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaan ku suganahay fagaaraha taalada daljidka daansoon ee magaalada muqdisho degmada boondheere waxaa ka socda dibadbax aada u xoogan oo uu soo qaban qaaday maamul gobolka banaadir islamarkaana ay kasoo qayb galayaan shacabweynaha magaalada muqdisho ku nool toddobiyi tobanka degma ka yimaade dibadbaxa weli dadweynihii ayaa mar mar ka dambeysa soo xoogeysanaya oo isugu imaadaya fagaaraha taalada daljidkaasoon ujeedka haddaan u dhaadhaco banaanbaxa waxaa lagu taageerayaa golaha wasiirada cusub oo uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane maxaan cali kheyre sidoo kale waxaa lagu taageerayaa in golaha baarlamaanka soomaaliya mushbaday kudhegaan ku dheegan tahay iyagoo markaasi dareynaya danaha shacabka soomaaliyeed ay ansixiyaan golaha wasiirada uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali kheyre dibbaxa weli waa uu socdaa waxaa la sugayaa in ay kasoo qayb galaan mas-uuliyiin aada u tiro badan oo ka socda dowlada soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho ayaa isagana sidoo kale la filayaa inuu goobta soo gaaro dibadbaxa weli waa uu socdaa fanaaniin ayaa kasoo qayb galaya oo halka oo hadda ku sugan iyagoo markaasi dadweynaha ku dhiirigelinaya inay taageeraan islamarkaan ay la shaqeeyaan dowladda cusub oo uu soo dhisay ama xukuumadda uu soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre haddii aada la kulantay qaar ka mid a dadweynaha isku soo baxay ee taageeraya magacaabista golaha wasiirada maxay tahay aragtidooda
dadweynaha dhammaantooda meesha isugu yimaaday waxay ku labisan yihiin qaarkooda calanka jamhuuriyadda soomaaliya sidoo kale qaar baa gacanta ku wata sawirada ra-iisul wasaare xasan cali kheyre sawirada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo qaar ka mid ah wasiiradiiba soo magacaabo ayaa qaar kamid a shacabka meesha ku sugan sawiradoda wataan dadka dhammaan meesha isugu yimaaday waxay ka wada siman yihiin taageerida wasiirada uu soo dhisay ama uu soo magacaabay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre hadda waxaa goobta ku sugan guddoomiyaal degmooyinka qaar ka mid a shacab aada u tiro badan oo isugu jira dhalinyaro haween odayaal iyo sidoo kale caruurba xataa way ku sugan yihiin goobta waxaana la filayaa in dadku ay sii bataan madaxdana ay kasoo qayb galaan dibadbaxa iyagoo markaasi fagaaraha kula hadli doona shacabweynaha reer muqdisho iyagoo markaasi ka codsanaya kuna gobaabinaya inay la shaqeeyaan xukuumadda uu soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre sidoo kale waxaa banaanbaxa ujeedkiisu yahay looga dalbanaya baarlamaanka soomaaliya inay si xushmad leh ay u ansixiyaan golaha wasiirada uu soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo wasiirada ay ahaayeen mid kuwa maalmaha dhan ay sugayeen shacabka soomaaliyeed waad mahadsan tahay waryahayaga nuur siciid taaliil ayuu kaasi ahaa arrimaha gobolka ayuu ka waramaa wixii kusoo kordha banaanbaxaasi waxaad kaga bagan doontaan wararkayaga iyo barnaamijyadeena soo socda hadduu eeba idmo safiirka soomaaliya ee koonfurta suudan ayaa waxa uu kulan la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo dhibaatooyinka mararka qaar loogu geysto wadankaasi gaar ahaan magaalada jubba soomaalida ku ganacsata warbixinta warkan waxaa eegaya axmed cumar munya kulan dhex maray safiirka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya koonfurta suudaan mudane xuseen xaaji axmed iyo wasiirka arrimaha dibadda ee koonfurta suudaan oo ka dhacay xafiiska wasiirka ayaa looga hadlay saruqaadida xiriirka labada dal iyo iskaashiga dhinacyada diblomaasiyadda ee shirka caalamiga ah danjiraha dowladda soomaaliya ee waddanka suudaan mudane xuseen xaaji axmed oo ay weheliyaan diblomaasiyiinta safaaradda ayaa ugu mahadceliyey dowladdii shacabka koonfurta suudaan soo dhoweynta ay u fidiyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dhammaan gobollada waddankan ugu dambayntii wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka koonfurta suudaan ayaa soo dhoweeyey doorashadii ka dhacday dalkan dal- dalkeenna kuna tilmaamay guul u soo hoyatay qaaradda afrika waxaana uu ammaanay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku sugan waddanka isagoona ku tilmaamay in ay yihiin jaaliyadda ugu wanaagsan ee jaaliyadaha kale ee ku nool dalka koonfurta suudaan
tahay magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose dagaal ayaa waxauu ku dhex maray ciidamada milatariga soomaaliya iyo maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab oo weerar gaadmo ah ku qaaday ciidamada milatariga oo fariisin ku lahaa dhinaca xeebta ee degmada xeebta ah ee baraawe dagaalkaas ayaa waxaa ciidamadu ay iska caabiyeen maleeshiyadaasi soo weerartay iyadoo khasaare xooganna ay ku gaarsiiyeen gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee degmada baraawe ayaa goordhow radio muqdisho waxa uga waramay da- weerarkaasi gaadmada ah ee maleeshiyada al-shabaab xalay xili dambe ay kusoo qaadeen ciidamada milatariga ee fariisiinka ku lahaa degmada baraawe
xalay abaarihii lixdii saac ayay weerar soo qaadeen kooxda nabaddiidka ee ugus ee waxay soo weerareen dhanka xeebta difaac ku yiilo oo ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay deganaayeen dagaal culus culus culus ayaa halkaas ka dhacay dagaalkaas wuxuu socday ilaa sideed saac sagaal saac marka uu gaa- oo saacadda ay gaartay waa rogmadeen Eh, waa la jibiyey waana la dabagalay ilaa saakii firxadkooda oo la yidhaahdo eh, di- eh, meel la yidhaahdo ceela bakar oo shan iyo toban kilomitr u jirta magaalada ayaa midka u dambeeyey oo dhaawaca ahoo ay qaateen looga soo reebay maxaa dagaalkaasi khasaaraha oo ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac naf iyo maalba waa ka dhacay oo oo- oo labada dhinac ah nimankaas meed badana waa ka tageen Eh, qoryo oo qoryo gacmeedana waa laga reebay aad iyo aadaana dhibaato u gu- ay u gaarsiiyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waana ay ku jabeen meeshaas ilaa hadda tira koob ma samaysay marka khasaaraha aad gaarsiiseen nabadiidka weli tiro koob ma samaynan laakiin meedka ay ka tageen waa badan yahay haddoo alla yidhaahdo tiro koobkii iyo isu aruurintii iyo wixii aan ku jirnaa insha allah haddoo alla yidhahdo waana soo sheegi doonaa saacadaha soo socda
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa ay booqdeen dadka barakacayaasha ee ku sugan deegaanka garisbaalley ee duleedka magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku eegayo mustaf maxamed xiire
deegaanka garasbaalley ee ku yaala duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho islamarkaana ka mid ah deegaanada sida aadka maalmihii ugu dambeeyey ay u soo gaarayeen dadka ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay gobollada baay bakool iyo sidoo kale qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose ayaa maanta waxaa halkaasi gaaray mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo indhiindhayn iyo qaymayn ku sameynayay xaaladaha ka jira xerooyinkaasi intaan ku sugnay deegaanka garasbaalley waxaa soo gaaray dad ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay gobollada baay bakool iyo shabeellada hoose qaar ka mida dadka maanta soo gaaray deegaanka garasbaalley ayaa iga hadlaya siday u saameeyeen abaaraha iyo dhibaatooyinka ay la soo kulmeen muddadii ay ku soo jireen waddada cayaalka macnaha caawshuhan ka tagtay aawan roobo kow laanta waa yare waa raashida inti lamadulber labada Saaka ber waa waa yare laba bere ka deer
raashin macnaha oo biildaan ka tabe lamadan beri inti ad Lamadan beri ad dee.
walka haaso ka dhiibas inti Ah.
macnaha yahan yahan dhaafti me Ah.
cayaalkan afaru me afar yaal ada maxaa wad hadda aa cuntid maxaan aan kuma wata rootigan xabasaan rootigan halka rooti xili beledkeeda kuwayt inteego bolo warba buulo warma shabeellaha hoose maha haye awlaadii iyo garaabadii iyo helkii tankatabti ay kiile sood hadda ay kiile jir weelma qobte xigaanka tabti reerkii shan lango maha shanti lang oo dhan tarogaan buulo warma wa buulo warma rogaan maha haye ayli rooga markun masdad wiingu lama yareering maha xildhibaan xaniife maxamed ibraahim xaabsade oo ka mid ah xildhibaanada halkaasi gaaray ayaa ka warbixisay ujeedkooda Ee, walaalaha soomaaliyeed dhammaan waxaan rajaynayaa in loo soo gudmudo weliba si deg deg ah dadaa hadda imaaday oo soo gaaray deegaanka weli bannaan fadhiyo oo aan hooy haysanin oo quraxkale- qurax kulaalkan taagan ee, runtii way dadaaleen maamulka garas baaley laakiin weli kuma filna waxaa loo baahan yahay in lala soo gaaro ee, gudmo deg deg ah xildhibaan daahir cabdi cabdulaahi doctor goo iyo xildhibaan zamzam ibraahim cali ayaa baaq u jeediyey hay-adaha gargaarka bixiya iyo dadka soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan gurmud loola gaaro dadka ka soo barakacay gobollada baay bakool iyo shabeellada hoose ee iminka ku sugan duleedka magaalada muqdisho oo ah deegaanka garasbaalley waxaan dhammaan beesha caalamka u sheegaynaa in baahida halkan ka jirta ay ballaaran tahay haba ugu darnaata hooy la'aan musqul la'aan iyo kuutul daruurigii dhan aysan haysanin caafimaad ma haystaan adeega bulsho ma haystaan caafimaad ma haystaan waxbarasho iska badaa nolol ma jirto marka waxaan ka codsanaynaa dhammaan hay-adaha ee sida tooska ah u qusaysa in lala soo gaaro gurmudeg arrintu war waa ka weyn tahay waxay u baahan tahay action in la qaado maxaa la yidhaha tallaabo degdega ay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed sida la sheegay waa la qabaa inay si degdeg ah gurmad ula soo gaaraan iyo hay-adaha samafalka sida la sheegay laakiin oo baarlamaanka ugu horeeya xildhibaanada baarlamaanka ayaa intii ay deegaanka garsbaale ay ku sugnaayeen waxa ay tageen cisbitaalka jaamacadda banaadir ee ku yaalla deegaankaas waxaana cisbitaalkaasi ku jira dad uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka waxay warbixinno ka dhagaysteen xildhibaanada dhakhaatiirta iyo maamulka cisbitaalka warbixinadaas oo ku aadanaa dadka la el cudurka shubanbiyoodka ee jeefa cisbitaalkaasi
dowladda britain ayaa waxay sheegtay inay dedejinayso dhaqaalaha ay ugu tala gashay in wax looga qabto abaaraha ka jira gobolada dalka soomaaliya iyadoo safaaradda soomaaliya ay ku leedahay in lagu qabtay munaasabad lagu xusayey maalinta caalamiga ah ee biyaha adduunka oo ay ka qayb galeen madax ka socotay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee samafalka
munaasabadan oo lagu qabtay xarunta safaaradda dowladda britain ee soomaaliya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wakiilo ka socday hay-adaha samafalka ee caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo mas-uuliyiin ka socda dowladda dhexe ee soomaaliya waxaa lagu xuseeyey maalinta caalamiga ah ee biyaha adduunka waxaana soo qabanqaabisay safaaradda dowladda ingiriiska ee soomaaliya waxaa lagu soo bandhigay baaxadda biyiyarida ka jirta soomaaliya oo xilligan ay ka jiraan abaaro dadka iyo duunyada saameeyey iyo sida xal looga gaari karo safiirka dowladda britain ee soomaaliya david conka ayaa waxa uu sheegay in biyiyarida ay tahay dhibaatada ugu weyn ee xilligan haysata dadka soomaaliyeed
uh, the ongoing water crisis, or crises, I should. Here in Somalia, of course, the challenge couldn't be uh, c- couldn't be any more obvious. Uh, an extreme ongoing drought.
safiirka u k ayaa soo hadal qaaday dhibaatooyinka ka dhashay biyirida oo ay ugu weyn tahay abaarta dadka iyo duunyada saamaysay waxaana uu sheegay in dowladda britain ay dadejinayso dhaqaalaha ay ugu tala gashay in wax looga qabto abaaraha ka jira soomaaliya And the UK has, has learned uh, is that we need to act quickly and we need to act at scale. Uh, in 2011, uh, things happened, but they happened too uh, late, uh, and when it did happen, it wasn't scaled up quickly enough. Uh, so we need to learn that lesson. I believe that we are learning that lesson uh, and that we are ramping up the aid and relief right now.
david conker ayaa intaa ku daray in kalabar dadka soomaaliyeed in ka badan aanay heli karin wakhtigan biyo ku filan isagoo arrintaasi ku tilmaamay wax laga xumaado ku-xigeenka xiriiryaha gargaarka ee qaramada midoobe iyo mas-uuliyiinta kale ee ka hadashay kulanka ayaa iyana waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in si wadajira wax looga qabto biyiyarida ka jirta soomaaliya oo ah sababta ugu weyn ee keentay abaarta
warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga inta ciddi usaga waxay dib kaga heli karaan barta internetka aan ku leenahay ee radio muqdisho net aniga cabdishakuur al axmed ayaa idiin soo jeedinay